الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله runtii khaiibka jazaahu allahu khayr ayaa noo khudbeeyey khudbo aada u qiimo badan khudbadana waxay ku saabsanayd ishaacada waxaan u malaynayaa dadku waa dad muslimiin ahoo arabigin yaqaane wax badan waa laga fahmay soo ma ya ishaacaduna waa la gartay oo dadka beryahan war badan baa kusoo duulduulayay soo ma ya waxaan u malaynayaa kii ugu horeeyey ma ahan mise ma kii ugu dambeeyeyna ma noqon doono soo ma ikhwaani fillaah ee waxaa la rabaa khatiibku waad maqlayseen khudbadiisa haddii taas oo kale ay dhacdo sida la yeeli lahaa rabbulcaalamiin baa noo sheegay soo ma ilaahay wuxuu leeyahay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ilaahay wuxuu leeyahay faasiq hadduu war idiin keeno fatabayanuu caddaysta soo ma faasiq xataa haddii nin akhyaara uu kuu keeno ayaaba la hubsadaa culimmada funuun dhan ay u dejiyeenoo wax lagu kala baaro warka khabarku saxiix miya mise ma ahan culamaa lxadiid waad aragteena musalax lxadiid baa jira hebel markuu wax sheego waxaa laleeyahy hebel waa siqo hebelna waa daciif baa laleeyahay soomaalidu waa yaqaanaa naftooda iyagoo hadda musalax aan dejinin soomaalidu laakiin dhaqankooda way yaqaanaan hebel waxay ku leeyihiin waa hoogaa waa hadal macaan yahay maxay ula jeedaan ya mid bay u bixiyaanba badma ee yaaba la dhahaa yani waxay leeyihiin waxay ula jeedaan waa qareereeya waa qaraareeyaa loola jeedaa oo been buu sheegaa bay ula jeedaa mise ma marka ilaahay wuxuu yidhi haddii faasiqu war idiin keeno hubsada oo caddaysta ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacala ayadda ayay ku soo degtay ma la yaqaano nin saxaabadii ka mid ah sooma ya nabiga zake soo qaad intuu yidhi oo uu soo cabsaday uu dhexda ka soo jirayey buu yidhi bahashi waa la iisoo diiday nimankii nabiga isagoo u diyaar garoobayo ayay ka war heleen oo way u yimaadeen war maxaa jira maxaa jiro ninkii laydin soo diray oo zakadaa dili gaarteen waxay dhaheen maba noo imaaninba ninka marka arrinkaas ayay horta khudbadu ku saabsanayd oo haddii markaa faasiq uu war keeno ilaahay wuxuu leeyahay caddaysta fatabayan maxaa laga cabsanaya an tusiibuu qowman bijahaala waxaa laga cabsanaya dad muslimiin ah in iyagoon markaas wax lagu hubin dhibaato la gaarsiiyaa la diidaayo hadda markii dadku ay maqleen wararkii iyo wixii la sheeg sheegay haye maxaa loo kala qaybsamaya kuwa waxay leeyihin hebel inkaar allah ku rido balaayu balaayuu sameeyey kuwo kale waxay leeyihin wallahi waa toosan yahay soo ma intaasba waxay keenaysaa runtii hubsasho la-aanta unbaa keenaysa hubsasho la-aanta ayaa keenaysa iyo malamalaha qof muslima lama rabo inuu sidaas noqdo marka runtii khaiibkaaba sheegay jazaahu allahu khayr uma jawaabayno sufahada oo ma rabno inaan jawaab siinoo jawaabba ma istaahilaan kuwaa sufahada maxaa yeelay safiihu jawaabta ugu fiican oo la siiyo waxay dhaheen culimmadu waaba in laga aamuso aamusaa ku filan soo ma ee waxa aan u jawaabaynaa waa shacabkii ee mujaahidiinta ahaa ee jihaadka galay awalan jazaahum allahu khayr shacabkeena ramadaankii dagaalkii la galay ee gaalada iyo murtadiinta lala galay si fiican bay uga qayb qaateen ilaahay cize iyo sharaf ha siiyo wixii shahiidayna ilaahay ha ka aqbalo kuwa dhaawacmayna ilaahay ha noo caafiyo soomkii si fiican bay u guteen insha allahu tacaala cadowguna aad buu u jabay waxaa dhimanaan leeyahay macrakadii xamladii berigii dhoweyd wadaaceedii baa idiin haray adowgana waa idin wadacaya biidn illahi tacaala ma garatee wadaac baa idiin haray biidn illaahi tacaala cadowguna waa idin wadaacaya bahuuka iyo been maalinkaasay idinku ekaanaysaa biidn illaahi tacaala marka uma jawaabayno cadowga ee waxaan u jawaabaynaa mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ahee toosan ee jihaadkan wax ku lahaa weeyaan waxa aan u jawaabayno shaacir baa wuxuu lahaa yukhaatibuni safiihi yukhaatibuni safiihu bikulli qubxin faakrahu an akuuna lahu mujiiba buu yidhi safiiha waxa wax kastoo xun buu idhahaa buu yidhi waxaan banacayaa buu yidhi inaan u jawaabaan banacayaa buu yidhi maxaa yeelay safiihu jawaabba ma istaahilo jawaabba ma istaahilo uma jawaabayno maanta bahuuko uma jawaabayno maanta kuwa kale uma jawaabayno kuwa sufahada ah ee waxaan u jawaabaynaa waa muslimiinta iyo mujaahidiinta iyo dadka camalkan naftooda iyo maalkooda iyo waktigooda geliyey weeyaan kuwa aan u jawaabayn ee sufahadaas uma jawaabayn الصمت عن الجاهل أو الأحمق شر شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح بير وحيري جاهل كإن لقى مصي أحمق وشرف بيري إيه شرفت ما أنا مسك له جواب إيه وحان جوابين وادتك الجهاد كان نفعي مال إيه أولاد ذي قليي إيه ورآن في أنين لقى سوقار سيئي ويكوان جوابين kuwa jawaab ma istaahilaan waa la garanaya waxay yihiin waa la garanaya ciday u adeegayaane kuwaas looma jawaabayo marka ikhwaani fillaahi wararkaas iyo kuwa la midkaa marka la maqlo waxaa la rabaa sida ilaahay uu noo sheegay in la sameeyo falowlaa danna almuminuuna walmu'minaatu bianfusihim khayran maxaa ku xiga ya ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم هذا إفك مبين إلهي سبحانه وتعالى وحيري dadka muuminiinta markay waxaas oo kale maqlaan waxaa la rabaa inay khayr isu maleeyaan ma ahan shar in la isu maleeyo jazaakum allahu khayr marka waxaa la rabaa inay dhahaan marka subxaanaka hada buhtaanun cadiim ma ahan inay ka dhaataan ilaahay cadowgiisa ma khayr baa looga bartay kuwaas ya soo shar iyo gaalo inay la jiraan iyo cadow inay yihiin loogama baran sidaas weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka siduu noo sheegay inaan bubsano oo aan dhahno waa beentoodii bay ahayd waxaan marka rabnaa in aan u sheegno ummadeenna muslimiinta ah mujaahidiinta ah ee jihaadkan naf iyo maal ku darsaday horta marka hore waxaan rabaa inaan sheego jihaadkan waxaad ogaataan hebel iyo hebel iska male waa cibaado rabbulcaalamiin lagu caabudo oo caalamka oo dhan ka jirto oo nabigeenna uu sheegay weligeeda inay jiri doonto waxaa wax kule camalkan iyo meeshaan ka socdo waxaa wax kule mujaahidiinta afghanistan ka diriraysa waxaa wax kule kuwa maqribulislaami ka diriraayo waxaa wax kule kan miiskiisa gadanaayo waxaa wax kule kan baadiyaha joogo oo zakadii geeliisii keenay waxaa wax ku leh kan masjidkiisa ku jira ee soo docaynaayo ee qof iyo horta lababa leh ee marka hore ogaada marka labaadna jihaadku maadaama sidaas uu yahay qof hadduu ka tago ama uu ka haro jihaadku uma joogsado waxaan kaloo dadku sheegaynaa dadka oo dhan hadday jihaadka ka fadhiistaan annagaa jihaadka u baahan ee jihaadkusa nooma baahna annagaa ilaahay u baahan ee ilaahay nooma baahna ilaahay dadka oo dhan hadday ridoobaan dad diintiisa ciseeyuu keensanayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala man yartada minkum can diinih fasawfa yaati illaahu biqowmin haddii dadku ay diinta ilaahay ka tagaan fulaan ama fulaan ama fulaan kulligood ay ridagalaan oy tagaan ilaahay wuxuu leeyahay fasawfa ya'ti allaahu biqawmin ilaahay dad buu keenaya sifaat bay leeyihiin maxay yihiin sifaadkooda yuxibuhum wa yuxibuunah ilaahay bay jecel yihiin allena waa jecel yahay kuwaas sifada labaad adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin mu'miniintana way u jilicsan yihiin oo iyagu way isjecel yihiin oo cadaawad iyo baqdaa iyo xumaani kama dhaxayso soo ma mu'miniintana way u jilicsan yihiin maxaa ku xig adillatin cala almu'miniin acizzatin cala alkaafiriin waxaa ku xig yujaahiduuna fii sabiili illah ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan jid qabiil kuma diriraayaan jid kale kuma diriraayaan jid qowmedeed jid kumeelgaar jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan ee aan kumeelgaarka ahayn ee rasmiga ah walaa yakhaafuuna lawmata laa'im ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa mid dagaala dagaalkiisana kama baqaan ama argagixisad lagugu qoraa ya amnesty international amay ku sheegtaa ya xuquuqul insaanka amay ku qabtaan amay kaamarada ku qabataa waxaasoo dhan kama cabsanayaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa kaasna waa ilaahay fadligiisa oo qofkuu doonuu siiya haddii la yidhi marka waxbaa kala booday iyo waxbaa kala kacay warkaasu haddee haddaa idiin sheegayba anigu kuwaasu ma jawaabaye laakiin shacabka iyaga waxaan leeyahay in shaa allahu tacaalaa way isku sii tolantay oo wax kala kacay ma jiraan mana dhaqanba umale mujaahidiintu inay kala kacaan ama kala cararaan ama ay wax kala googoostaan dhaqan umale ilaahayna markuu tilmaamay jidkii nebigii kii saxaabada ay ku taagan yihiine muxammadun rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قالنا ويكو أدقيهين إيقنا ويصنع حريستان بو إلهي يلي سبحانه وتعالى وحارد إنكو بشارينا يا مجاهدين تو وحكو كلا تحجرة يا إذ استغاشا إنا نجرين سيدو إلهي شاقي وهي سبحانه وتعالى in kuwo kaloo ka maqan ay ku soo biiraan maaha inta kala joog inta hadda joogtana waxaan leeyahay biidni illaahi ma kala tegin mana kala tegaya waxaan kaloo rabaa inaan u sheego mujaahidiintu mooshin ma yaqaanaan kan siibe kan sur ma yaqaanaan kaasaan ku kacnay ma yaqaanaan imise mooshin bay ilaahay cadowgiisii isu dhigeen xarakata shabaabulmujaahidiin intay taagnayd ma maqasheen weligood iyagoo mooshin sheegayo mooshin ma yaqaanaan mujaahidiintu mooshin ma yaqaanaan mujaahidiinta midnimay yaqaanaan midnimay yaqaanaan murtadiinta iyo gaalada inay laayaanay yaqaanaane ma yaqaanaan mooshin kansiib iyo kansur ma yaqaanaan in sha allahu ummaddeena waxaanu sheegaynaa in xaaladdu ay fiican tahay biidni illaahi tacaala caalamulislaami oo dhan saxaafadda banaanka iyo tan gudahaba cadowgu waxbay ku qoreene waxaan leeyahay mujaahidiinta caalamka ku nool oo ugu horeeya sheekheena usaamata bnu laadin waxaan leeyahay ardaydaada soomaaliya joogto wanaag iyo midnimay ku sugan yihiin waxaan leeyahay midnimay ku sugan yihiin ardaydaadii baan leeyahay ardaydaadii ha maqleen cadow annaga wax naga hadlaysan ma jiro cid aan ilaahay ahayn oon ka cabsanaynana ma jiro camalkaana dad ayaa god ugu jiro gaalo iyo maraykan ay dileen ilaa gantaaladii iyaga lagu dhuftay oo kale nalagu dhufto ama xabadihii kuwa kaloo shahiiday oo kale ay nagu dhacaan oon shahiidno biidni illaahi tacaala khadkaasaan ku taagana cadowgii ilaahay dhulka idin kala docdaan leeyahay waxaan u sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu sheegay waxaad ogtihiin maxkamadihii islaamigaa jiray qiyaaday lahaayeen meeshay ku dambeeyeen ani idinma sheegaayo ma in laydin sheegaad rabtaan maya soomaalidu war bay sheegaan oo waxay dhahan nin iyo sodohdiisaa geel habeen la joogay markii libaaxa usoo dhacali markaasaa arhibalow bay tidhi marka geeli inuu wax ka dhiciyay rabto dhulkuu isku dhejiyey sododa inuu yeeray rag ii malaynaysaa maba soo dhaqaaqin subaxdii buu yidhi marka sodohay geeli aan raadsin yidhi wixii xalay dhacay kuguma eedayaha igu eedinu yidhi bal meeshuu hadda maray iskuma eedayn waa la yaqaana soo ma mujaahidiintuna waa sidaas qofkii isaga ilaahay baan inxiraaf ka magan gelaynaa inxiraafa isagaa inxiraafaya jihaadku waa taagnaanaya waljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama ilaahay wuxuu leeyahay waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-an wasayajzi allahu shaakiriin sheikhu lislaam ibnu taymiya munqalibiinta waxa waayuu yidhi kuwa murtadiinta ahee diinta ka laabto shaakiriintana waa kuwa iyaga ku soo celiyo la diriro weeyaan buy shaakiriinta ma noqonaynaa ya shaakiriinta ma noqonaynaa oo munqalibiinta ma la dirirayna ikhwaani filaahi intaas iyo kelimaadkaasaan rabay oo tacliiq khudbada ahoo aan ku talagalay xataa ma jirin intaasaan rabay biidn illaahi tacaala inaan idiin sheego ummaddayada meel kastoy ku nool yihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa midnimada mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa biidn illaahi tacaala adowgu meel walba inay ku jabeen afghanistan bay ku jabeen oo markii meelihii kale ay wax ka keensan waayeen bakistan shidaalkii laga qaado waad maqlayseen in laga gubay ma la gar wixii ku dhacay waad maqasheen biidn illaahi tacaala meeshanna way ku jabeen oo hadda gabaabsi bay marayaan waxaa marka loogu sheekaynayaa hebel ma u jeedaa luuqaasuu ku jiraya waa ka baxay waa bannaan yahay orodgal war ma geli karo waa ku jira war anaa hube waa ka baxay intaasaa lagu soo dagaalgelinaya ilmihii iyaguna waxaan leenahay tuubuu ila allah tawb baa idiin furan qofka dembi kastoo uu galo gaalnimo iyo shirki baa ugu weyna hadduu tawbad keeno waa laga aqbalay tawbaa u furan dadka meesha ehelkaga jiro waxaan leenahay ka soo saara ha tawbad keeneen mujaahidiinta ha u yimaadeen waxba lama yeelo maalin walba yimaadaan soo dhowaadaan iyagu leenahay biidn illaahi tacaala ama kuwa kale ee ilaahay cadowgiisa oo meelaha nacnacda ku hayo annagu waxaan leenahay idinlama hadlayno hadal idinma furayno xabad baa idin furan ku soo dhowaadaan leenahay iyaga waxaan sayf iyo xabad ahayn ilaahay cadowgiisa gaaladooda iyo murtadiintooda uma hayno haddii marka maalmahan waxaan kaloo rabaa inaan sheego meesha cadowga uu joogaba wax waaye inta joogtaba waxay dhaheen ra-iisul wasaaraan rabaa adi ilmo meel jooga maaragtay caanaan rabaa cunug walba war guriga caana ma taallaa ma dhahay caanaan rabaa mid walba ra-iisul wasaaraan rabaa marka khilaafkii si loo qariyo ayaa waxaa la yidhi mujaahidiintaa iskhilaafay xagga marka waxa waaye baasha xagga loo soo jeediyey waa fahanteen hadda soo ma ya ya marka insha allahu tacaala bishaaradaas inaan idiin sheegno unbay ahayd biidn illaahi tacaala xamlo cusub xamlo cusub oo ilaahay cadowgiisa lagu qaado oo dullaysa ayaa bilaabanaysa biidn illaahi tacaala xamladaasaa la rabaa dhammaan inaan ka qayb galno biidn illaahi tacaala waxaan kusoo gabagabaynayaa aaya min kitaab illaah oo ilaahay mujaahidiinta kula dardaarmay ilaahay wuxuu yidhi subxaanah gaalo markay soo duusho ka warramay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu gaalo haddaad la kulantaan sugnaada waxaa la rabaa jihaadka iyo ribaadka iyo khayrka iyo midnimada in lagu sugnaado maxaa ku xiga waa shan amaroo ilaahay uu mujaahidiinta siiyey maxaa ku xiga wadkuru llaha kaiira ilaahay xuskiisa oo la badiyo ikhwaani fillah cadowgaa markaa la dirirayno waa inaan ilaahay xuskiisa badino nin walba ninkuu alle xuskiisa kaga badan yahay waa ka sugnaan badan yahay idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira ilaahay in wax badan la xuso xuskiisa waxaa ka mid a baryada waxaa ka mid a ilaahay qur-aankiisa kalaamkiisa oo la akriyaa ka mid a ilaahay xuskiisa in la badiyo waa amarka labaad wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun amarka saddexaad waxa weeyaan wa atiicu llaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa ateeca waxay idin fareen oo dhan sameeya waxay idinka reebeen oo dhanna ka hara wa atiicu llaha wa rasuulah amarka saddexaad afaraad muxuu yahay ya walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waa ilaahay wuxuu leeyahay tanaasuc iyo khilaaf iyo kala socod iska ilaaliya waxba ha iskhilaafay kuwa dhahaayo mujaahidiinta aayaddan bay ku wardiyaan maalin walba ilahay amarkiisay dhegaystaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum maxaa ugu dambeeya wasbiruu sabir in ilaahay cadowgiisa lala sabirtan ya ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacalakum tuflixuun ikhwaani fi llaahi amarkaas marka ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhaahdo kuwa ilaahay rumeeyayow war yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay yidhi yaa ka mid ah haddii la yidhahdo masjidkan wax xaraay miyaa jiri bal hadda yaa ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ka mid ah gacmaha la taago bal ciddii ka mid ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay markaa iimaanka dadka le buu la warramay soo ma kulligooda ilaahay jihaad buu faray war yaa ayuha aladiina aamanuu aladiina aamanuu ma nahay haa gacantaa taagan haye idaa laqiitum fi'atan fahbutuu haddii la yidhaahdo laakiin waxaa la leeyahay maya ha al-shabaabaa dagaalka ku jira kuma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu oo dhan baa ku jira soo ma haddii marka ikhwaani fillah aan iimaan leenahay gaala soo duushay oo dalkeena timid hadday joogto wallaahi jidkeena nooma furno ilaa inaan la dagaalano maaha waa la gartay soo ma ma naxariisa inoo haya waa la arkay ummaddii way baabi'iyeen madfa ay ku baabi'iyeen waa inaan insha allahu tacaala xamlada soo socoto dhammaanteena aan wada galnaa diyaar mauna diyaar maunahay diyaar ma tihiin babukaad ka nixinaysaan waayahay jazaakum allahu khayr intaasaan rabay inaan idiin sheego jazaakum allahu khayr waxaan rajaynaynaa muslimiinta inay isu soo duceeyaan ilaahay cadowgiisana la habaaro اللهم اختم لنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم اختم لنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم لا تفتنا اللهم لا تفتنا اللهم لا تفتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بالكفار والمرتدين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصرنا يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد